aad aada umahadsan tahay nahday waxaa ka dhacay fatahaad tuulada huruwaay ayuu idigu ka fatahay wuxuuna ku fatahay dhul bala ku yaallo oo aada u fara badan ayuu ku fatahay ma garat
waa garta marka maxaa saameyna oo uu fatahaadda ay yeelatay
saamaynta yeelanaysa waa garanaysaa bil hore oo hore wax ugu fataheen oo dalagii ku yilla ka go-ay ee haddana mar kale dalag lagu dhigay oo wax dadkaas wax ka waxa ka saaciidana aysa jirin oo ay ayagu uun ku rafaadeen haddana dalagii oo hadda guysmo ah qaarkiisna weli ou sii dambeeya haddana weliu ku fatahay tuulada urwaagna ka fatahay dhulkaas ou ku fatahay wuxuu gaarayaa oo dalagaas ku yaallo afartan kilomitr uu gaaraa hurway oo degmada mahadaya ilaa maaga leef meel la yidhaahdo degmada jowar hoos timaada magarat waa taa marka marka laga soo tago meelaha dalaga uu ku beernaa oo webiga biyihiisa ay ku fataheen ma waxaa jira deegaano dad ay deegaansanayeen oo biyaha uu ku webiga uu ku fatahay
ha sida califool dheer oo kale caamir meel la yidhaaha cabdiwdagafey adigu meelo gaagaaban oo cirifyada ah oo ku fatahay laakiin waxaa ugu badan khasaaraha ugu badan waxa waaye dalagga